الشيخة والناعي ذمسي يا هيعتي والناعي ذمسي عرذاك لقى آدو جربي عازحي وهجاك وهجاك تيري وحنبقى كذا كنا barnaamijyadii ama ugu talagalnay dadweynaha reer booston ina dhegeysanaya ama kuwa idaacadaha ama website-yada tooska nagala xiriira inay nagula raaxaystaan sida aad maqlaysaan heestaa waa qolowaa calankeeda oo inoogu qaaday cabdilaahi qarsho haddaba waxaan doonayaa inaan fikradooda aan ogaado labadada nin ee maanta halkan la sar fadhiyo faysal ciise iyo xuseen fiin ma sidaa aada la socotaanba maalin dhoweyd waxaa idaacadaha b b c d v o eda ka hadlayay afhayeen shabakada internetka afhayeen shabaab al-shabaab ah oo dhahayay calanka soomaaliga waa in la bedelaa lagu bedelaa calan madow iyo calan cad marka haddaanu marka arrintaa u beerno faysal adiga sidee kula muuqataa in calankii soomaalida lagu yaqaanay buluugga ahaa in calan madow lagu bedelo
cabdulaahi taas waxayna muuqataa inaan soo koobo marka u horeysa calanku waa astaanta qarannimada umada ay leedahay ma qaranka haddii ay noqoto in la jirta dowladeeda iyo sharafteeda iyo ay tirahdo waan bedelayna siyaasadda xuseen adigana markaa sidee kula muuqataa arrintaas haddaan dhinacaaga soo wareejiyo same su-aal cabdilah waa mahadsan tahay arrintaas in al-shabaab waxa weeye waxaa cudurka loo yaqaano scarzabinia attention seeking behavior lagu yirahdo in afka ingiriiska waa niman raadinaya uun maaragtay inay dadka soomaalida sanka ka mudaan runaantii haddaad u noqotid taariikhda islaamka oo waktigii futuuxada ee islaamku uu ku fidayey dadkii ka ridooday diinta lagu soo celinayay diinta iyo do- labadii dowladeed ee roomaanka iyo farisiyiinta ee islaamku la dagaalamayeen runaantiina ee labadii khaliifa ee ugu adadkaa cumar bnkhadaab iyo iyo abubakr alsidiiq ay ay hoggaan ku hayeen dadka islaamka ah xitaa dadka marka la qabsado ama waxa- waa la kala doolansiina dadka waxaa la lahaa isma bixina siin islaama siin waxa weeye dadka waxaa la siinaa xoriyad bay lahaayeen dadka oo- dadka gaalada xitaa islaamka xoriyad buu ogolaa nimankan soomaalidii islaamka ahayd bay xorriyaddii ka qaadeen dadkii islaamka ay wax kala garanayana way leynayaan maantana waxay yidhahdeen calankii soomaaliya waxaan ku bedelanaa calan madow runaantii calankan madow waa calankii rasuulka salawatullahi aleyh wasalam calan nin qof islaami diidi kara maahan waxaad kaloo dareemi kartaa xitaa markii calankaa madow laga dejiyey magaalada kabul ee ay nimankii talabaanku ay ka taagteen ninkii dejinayey muusan gubin muusan ku is istaagin wuu laablaabay waayo waxaa ku qoran waxa aynu aaminsannahay ah in ilaahay maan ilaah kale uusan jirin ma diidanin laakiin qoomiyad soomaali ahaan mar hore ayaa waxaa la isku raacay calanka buluuga ah ee shanta inta shanta geesli dhexda uga taalo iyadoo macno badan uu inoo sameynayo kalarkiisu macno badan inoo sameynayso xidigtu shanteeda gees inoo sameynayso xidigta cadaankeeda macno badan oo ay ay ay ay ay ay- ay run ahaantii ka turjumayso soomaaliya iyo qadiyadeeda iyo meesha ay maanta taagan tahay ee maalintii la sameynayana ay taagneed hagaag adiga faysal haddaan adiga dhinaca kusoo wareego qolyahan shabaab bal adiga sidee kula muuqataa maadaama ay hadda u eg tahay awoodda ugu badan ee soomaaliya ka jirta sida ay xukunkooda iyo gacan adeegan ay soomaalida kusoo rogeen sidee kula muuqataa Een, een ururka horta aad sheegtay een, shabaab ka mid ahaan jiray markii hore sida ta- ku hayno dadii hore wadanka uga jiray ee sida loo xoog siidmay daaqii iyo kacaanadii islaamiga ahaa ay soo bilaabeen ee mararka qaarkood waxaa la yidhaha toddobaatanaadkii wadanka ka dhashay hooyinkii ama baraarugii islaamiga ahaa raggii hogaaminayay ayuu kasoo xoog siidmay Eed oo revolution sameeyey ama tadawur siyaasiya sameeyey ayuu kasoo dhaxay Haddii aad weydiisay siduu kuula muuqdaa waad ka weydiin masaxsan yihiin ama maqaldan yihiin dhinacyo badan ayaa taabanaysa siyaasadda soomaaliya markii ay fashilantay waxaa soo baxay dadan horay waxba loo weydiin jirin oo fara badan kuwa diineed iyo ana iyo kuwa magaca siyaasadada sheeganaya waxyaala badan oo soo baxay major ama waa dabeecadda een, maamul la-aantu ay leedahay waxay ka mid tahay in meelaha fowdada ah nidaam darrada ay ururo aan sharci ahayna ay iskaga faafaan waxaan qabaa een, iyaga keligood maaha dhibaatada soomaaliya ka jirta qayb ka yihiin lagagana bogsoon karo arrimahaas dowladnimo soomaaliyeed oo la helo dowladii soomaaliya hadba u dhalata ee wanaagsan dheeraan oo dadku waa markaan laga bogsoon karo koox gaara oo iyadu ka gaara wadata xuseen adiga sidee kula muuqataa qoryahan dhahaya aanu soomaaliya xukun islaama aanu ku maamulno dhammaan gebi ahaanba
nimankaan niman shaati diineed wato wey nimanka al-shabaab lagu sheegayo maaha niman ay diinta daacad ka tahay runaant yaa sameeyey su-aasha qofka soomaaliya waan isweydiiyaa marka hore dad cadow ah oo soomaaliya runaant dad islaamka cadow ku araggan sameeyey nimankan islaam bay sheeganayaan waxa ay sameynayaan ficilkooda annagu wixii qofka ma xukmi karno qofka wixii uurkiis ku jira laakiin waxaa waa in la xukmiyaa wixii daahirkiisa ah nimanka culammadii soomaaliyeed ma dhegaysanayaan siiba culammadii ugu waaweyneed shariif cabdinuur oo ah muftiga islaamka ee soomaaliyeed marfaaruun umow waxa weeye niman diin sheeganaya oo aan culimmadoodii dhegaysanaynin waxaa weye anagu xaalkooda ilaah baan u daynay runaantiina nimankan waa firqo khawaarijiin ah dhaqankoodu waa khawaarijiin iyaguna waa khawaarijiin weeye waaxan ay wataanna waxa weeye siyaasado shisheeye ayuu adeegayaan soomaalina uma adeegayaan islaamkana uma adeegayaan run ahaantii waayo haddii ay u adeegayaan islaamka waxa weeye maysan qixiyeen dadkiin waxaa hadda shalaytii doraata lasoo ogaaday in gabdho badanoo soomaaliyeed loo soo qaaday yurubtan galbeed galbeed oo jirkooda laga ganacsado waxaad og tahay in in hadda dadkeeni baahida elebijbaaranti oo qaxootiyadii lasoo buuxiyey waxaad ogtihiin qofku waa inuu haddii uu rahaantii diin sheeganayo uu leeyahay diin baan badbaadinaya dalkaan badbaadinaya dadkaan badbaadinaya inuu qaxiyo maaha dadka waxa weeye maanta ma jirto nin ama shaksi ciddu doona ahaadee soomaaliya si ka gelin kara waxaysan rabin dadku waxay rabaan ninkii aan raalli ku ahayn soomaaliya maanta kama talin karo inay soomaaliya u daayaan baxeed soomaali ee hadday rus sheegayaan masaajida galaan ay dacwada islaamka fidiyaan laakiin nimankani waa nimanna loo soo diray waana aan iska qabanaa soomaali meel kastay joogto waa in la iska qabtaa waxaan ku boobaadinayaa ama ku dadweynaha anigu dowlad shaqa kama li maamule dadweynaha degan gobolada bari ee soomaaliya gobolada dhexe ee soomaaliya gobolada waqooyi ee soomaaliya inay fadhiga ka kacaan oo ay tuugadan maaragtay shaatiga diinta usoo gash usoo gashatay ay iska cidhabtiraan iska qabtaan haddii kale waxaa weeye dab iyagana uu soo gaari doonaa faisal markalna haddaan dhinaca kusoo noqdo sida aan og soo nahiray ama culimay diinta soomaalida ama dadka siyaasadaha ama qoonta soomaaliya u leh markay ka wada hadlaan qof walba wuxuu leeyahay dadkan inay qaldan yihiin iyo waxay siyaasadda ay wataan iyo waxa la isku raacsan yahay inay wax qaldan tahay laakiin haddaad eegto xoogga ay leeyihiin iyo dadka taabacsan waxaan la yaabanahay dadka ma caqligay ka tirtiraan sidee sidee bay ummadan hadda u dagaalamaysa iyaga oo al-shabaabka ah sidee bay dadka ku ku recruit karayaan ama ay kusoo jiitaan adiga bal fikrad ahaan garan maayo diin gooniya u sheegayaan oo dadka kusoo jiidanayaan maxay kula tahay adigu horta waxay u baahan tahay haddii la rabo in wax badan laga ogaado koox gaarihii sida ay dadku baraan iyo sida ay u haystaan haddaan idhaahdo in daraasad dhaba lagu sameeyo marka waxa aad aada u daraasaysid aad u banbaxdid ayaa waxaad dhab ahaan ka ogaan karaa meelahaasoo kale ay ku sameeyaan laakiin haddii aan fikradaga ka dhigto waxaa jira koox kasta oo horta taariikhda historicale markaad fiirisid adduunka soo martay ama kacaan kasta oo duniyada guudkeeda ka hana qaaday xooga ugu weyn uu adeegsada waa dhalinyarada marka dhalinyarada siyaabaha lagu soo dumo ama lagu soo jiito waa ay marka hore tahay diinta beeralxawsi diimeed ayaa looga sheekeeyaa qofku marka uu teenagerkiisu aysan aad u qaabaysmin waa marka maskaxdiisu ay korayso aragti badan kama haysto dunida aragti badan kama haysto imiga bulshada aragti badan diinta taasi waxay keenaysaa hadba kooxdii usoo horumarta haddii yahay filosofer hadduu qof meed yahay hadduu yahay mid dhexdhexaad oo qoyar socda moodreeda ayaa hadba wax ku shubta marka dhalinyaradii waxbarashada iyo shaqada beeshay ee burburkii soomaaliya kadib dhalatay soomaaliya ku badan daraaddeed ayaa waxay fursad u ay kaga faa'iidaysan karaan kuwaasoo maskaxdooda aanu dhammaystirmin in ayaan beeralxawsi diimeed sidaas ayaa keentay marka haddii aan sii raacsiiyo arrintan qolyahan hadda ay weydiisay bal xooga ay leeyihiin iyo inay saxsan yihiin inay waddanka xukumaan waxaan xasuustaa qoraal uu qoray rabi nin aada looga yaqaano iyo caalamkaba wuxuu qoray qoraal la yidhaahdo ashariica am sharciya taasoo macnaheedu yahay ada iyo marka hore la qaadanayaa mise waxaa la eegaya sharciyadda qofka shariicada wax ku xukumaya qoraalkiisu wuxuu ku doodayaa weliba culimo badan ay ku raacsan yihiin marka hore inuu isagu mandate haysto aduu shiikh baa tahay urur siyaasadeed baa tahay oo diineed iyaas waa garanay laakiin sharciyadiyaa ku siiyey mandate dadka aad ku xukun soo doortay taasaa ka horeysa midda kale marka qofku uu sharciga fulinayo ama shariicada islaamka uu fulinayo eh, ama sharci kale uu fulinayo waxaa muhiima in uu dhul badan xukumo isla markaana siyaasad ahaan isagu uu protocol stability uu dhulka ku hayo deganaansho siyaasadeed marka sharciga waa inuu yahay ama dejuro dowladdu waa inay si sharciga ku timaadaa ama mid daafogtaga uu yahay oo intuu meesha xukumo nidaam iyo nabad dhaliyo sanado badan uu haysto meesha caalamka uu la macaamilo markaas saas loo aqoonsado Eh, waxaan kaloo intaas aan aan lahaa diintu waxay ku salaysan tahay dalika jacalnaakum ummatan wasada saasaa waxaa idinkaga dhignay ummad dhexdhexaada dad badan baa ereyga moderate ka carara oo ceeb mooda qoyn sacad waa lagu caayayaa waa isleeyihin laakiin qoladu waa diinta sida ay qabto nabiga alayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisii iyo ninkii islaamiga soo maray markaad dhulal geshiyo waxaad dareemaysaa inay ahaayeen dad quli oo aan radicals ahayn ama aan xuseen adiga markaa eh, fikradaada adigoo beegsanaya bal sidee kula eg tahay en, sidan qolyahan al-shabaab ay caruurta ama dadka kusoo jiitaan maadaama siba waxa anigaan ila- ula yaabaa macnaha en, wiil maraykan joogo iskuulkiisii wax akrisay wax dhiga iyo laga kari laayahay siday iga dhaadhiciyaan kaalay maawe dagaal jihaada gal sidee kula muuqata adiga cabdilaahi aad ayaa umaasata horta dhalinyarada ka tagtay in- in- in ka tegey maraykanka ee tegey soomaaliya umaysan tegin inay al-shabaab u dagaalamaan umaysan tegin soomaaliya inay la dagaalamaan maaragtay maalin kale in waad ogtihiin dalka berigii hore in si loo dejiyo si walba la yeelo dowladdii cabdilaahi yuusuf madaxda ka ahaa wax kaluu sameyn ku garan waayey in etoobiyaankii uu toddobaatanayadii kusoo hagay soomaaliya mar labaad kusoo hagay markuu talada fariis ay ka bixi rabtay soomaaliyana halkaasaa etoobiya kusoo weerartay ee ku qabsatay runaantiina etoobiya qabsashadeeda ayay ka xanaaqeen dad badan oo halkaasay u tageen inay la dagaalamaan etoobiyaanka oo ay dalkooda ka saaraan balse umaysan tegin maaragtay inay soomaali soomaali kale la dagaalamaan waxaa xaqiiqo oo la ogyahay in dowladda hadda soomaaliya ka arriminaysaa ay awal isla shaqaysanayeen nimankan in- oo oo oo siyaasaddii lagu kala booday markii horeba maaragtay dee dad wada socdo oo aan isku fikrad ahayn ay ahaayeen laakiin wada socda marka fikraddii markii lagu kala booday in hadda maaragtay in ay- ay la dagaalamayaan haddee nimankan in al-shabaab ah, dow- dad soomaaliyeed iyo dowlad soomaaliyeed marka recruitmentiga waa qasab horta kow way qasbaan dadka labo lacag bay haystaan lacagtanna waxa weye nimanka waan ognaa niman soomaaliya weeye in kama soo galo waan ognaa lacag ma haysto lacag baa ku socota lacagtu meeshay ka socotana waa inaynu ogaanaa horta soomaalida hadeen war nimankan in- in- in dagaalka ay wadaan dhulka ay haystaan wuu weyn yahay In waxaasoo dhan qarash bay ku socdaan wax iska socda maahan In marka in- in maahan wax soomaaliya keligeed ay ay ku shuqul leedahay ama soomaaliya keligeed ay wado waa wax soomaaliya la wado waa wax laisla ogyahay In oo la rabo in soomaaliya maaragtay dhulkeeda si loola wareegi lahaa unbaa lagu jiraa In maalin walbana waxaa weeye in markaad caqabad aan ka gudub ka gudubnoba caqabad kale ayaa inala hor ina- ina- inala hor dhigayaa marka in dad- waxaynu u baahannahay inaynu fikirno oo si dibla aan u fikirno oo aynu ka fikirno dalkeena iyo aayaheena waayo waxaa cad oo xaqiiqo ah in dalkeenu innaga in dibadda nimid ee dal ka soo baxnay maahane cid kale oo maanta wax ka qaban karta aysan jirin inaynu dalka ku noqonno oo dalka siduu yahay wax laga laga bedelo unbaa soomaaliya ay ku hagaagi kartaa nimankanna waxa weeye lacag iyo xoog iyo qasab waayo in- in dhalinyaradan dadka ay wataan ciyaal yarar weeye in maahanba in ciyaal xitaa qaangaadhay waalidiintood ama waa laga iibsaday ama qasab baa looga kaxaystay In- in- in- in- oo de waa waa xaqiiqada dhabtay jirta Kam- in- in- qofkii hadduu galan kamaba soo bixi karo hadduu kasoo baxo qoortaa laga goynayaa oo waa ridoodaa laleeyahay dad ka baxday In- in- marka in- in dhiigga islaamka saasaa lagu banaystay In runtii waxaad dareemaysaa in hadda la dagaalamayaan dowlad soomaaliyeed oo weliba in nin sheekh shariif la yiraahdo oo oo oo- oo maaragtay wadaada uu haysto in maxaa leeyahay dowladdan waxa waana qiyaamay ay yiraahdeen oo waxaa weye ballantiibu nagaga baxay waxaa weye gacantaada hadday kaa gasho meel layskama soo dhufto waa la dhir- dhiirsadaa marka ama soogii waxbaa la marsadaa runaantii niman qiyaamalooyaala weeyaan oo xitaa hadda in baddii soomaaliya iibsaday laakiin hadda dadka in la badbaadiyo waa inta dhul horta laga fikiraayo waa in dadkii soomaaliya la badbaadiyaa oo la daba qabtaa nimankanna maahan waa caqabadba hadday ku yihiin soomaaliya iyo dowladnimadii soomaaliya sidaa awgeed anigu runaanti aad iyo aad baan uga soo horjeedaa nimankan faysal marka een, adiga een, sidee kula muuqataa qolyahan al-shabaabka sidee maadaama ay caqabad weyn hadda wadanka ku yihiin sidee looga een, xayuubin karaa awoodan fara badan ay leeyihiin sidee wadanka nabad loogu soo celin karaa ra'yigaagaad oo eegayo waxay ila muuqataa ma fududa in macnaha maanta iyo berri awoodda laga xayuubiyo ma fududa way qaadan kartaa in awoodda laga xayuubiyo maxaa yeelay waxay leeyihiin dad fara badan oo tahay aan maalinta ka dambaysana sii gelaysa Een, waxaa jira farqi u dhexeeya daniyadda qofku inuu waddan ka tirsan yahay oo soomaali uu yahay iyo inuu qofku muslim yahay farqi u dhexeeya jira ninka bakistaaniga ama afghanistan ka yimid iyo ninka soomaaliga ah ururada diimeedyada ka jira soomaaliya caalamkuba kuwa soomaaliya waxay u arkaan ninka ka yimid bakistan oo kale ninka soomaaliga ninka ka yimid bakistan ee iyaga la aragtida ahi uga sokeeyo soomaalinimada oo soomaalinimada wixii xuquuqa uu ku heli lahaa oo kale uu ku helayo Een, marka ururada mudunku say aniga ila tahay ama aan markaan u kuura galay aan ogaaday ma aaminsana wax la yidhaahdo soomaali laakiin waxay aaminsan yihiin qof fikradooda aaminsan oo iyaga een, la jira marka waxay u baahan tahay waqti dheer bay qaadanaysaa marka waxaan aan kusoo koobayaa een, awoodda in laga xayubiyo baa tiri awoodda in laga xayubiyo ma ma fuda waxay u baahan tahay wacyigelin badan waxay u baahan tahay keligood ma ahe iyaga iyo warlordska iyo ibabeenba iyo ururada kale oo la midka ah waxaan filayaa een, in arrintaasi ay tahay arrin waqti badan u qaadan soomaalida la isu timaado oo ay aayahooda ka tashadaan oo ay wada heshiiyaan oo iyagu marka hore ay gartaan waxa dantu ay ugu jirto saasaa xal ku hagaagi karaan In- run ahaantii waxaa la yidhi fulay ama beenaale waxaa markhaatigiisa fogeeyaa baa la yidhi Een, nimankan fikradaha ay wataan ee beenbeenta waxaa ka mid a een, iyagoo dadku aan ducooda inay islaamka dal- dalka rabaan inay ku noqdaan inay dadka islaam ka dhigaan waxayna ognahay in dadka soomaaliyeed marka hore dad islaam ay yihiin marka labaad waxaan ognahay in islaamka dhibaato badan ku dhacday meel kastuu joogo oo dadyoog islaamka la kala qoqoobay oo wadamo loo qaybqaybiyey oo boqol sano ka hor ama boqol iyo konton sano ka hor ninka islaamka meeshuu doono ayuu ku noolaan kari oo waddanku doono ku noolaan kari hadda waxaa weeye waddan walba masar aanaad ku noolaan karinoo fiise lag weydiinayo in- in- suudaan aanaad ku noolaan karinoo fiise lag weydiinayo haddaba wadamadii islaamka ahaayee walaalada ahaayee i- i- i- i- inagu dheganaa sacuudigii fiise lag weydiinayo in wadamadii islaamka in wadan walba fiisa la weydiinayo lagu leeyahay kuma noolaan kartidoo dadki dadka islaamka la- la kala qo- arrintaas waa arrin in runaanti si caam ugu dhacday in ummadda islaamka ah markii ay ka tageen diintoodii oo dhibaato ku dhacsaday oo ku habsatay islaamka oo idin weeye In nimankan ka yimid go- wadamada kale afghanistan iyo iyo iyo iyo iyo gobol iyo wadamadan khaliijka aba ee nimankan al-shabaab la joogaa horta waa niman in- in- in budhcada markaa nin budhcada oo wadankiisii laga soo weriyey in wadankii uu gabaad ka dhigtay afghanistanna waxaa weeye dee balaayo ka hoos kacdo oo laga soo eriyey meeluu gabaad ka dhigtuu raadinaya markaa soomaaliya inay gabaad ka dhigtaan bay rabaan nimankan marka inaan nimankan gabaad soomaaliya uga dhigna maahan in nimankan niman islaamnimo inoo soo wada maahan nimankan niman islaam u daneynaya maahan in waxa weeye taariikhdeena islaamka markaynu si dhab u barano ee aynu barano weliba taariikhda islaamka rasuulku sala allahu alay slam maalintuu geeriyooday in cumar eh, abubakr al sidiiq uu khilaafada la wareegay in sida uu ka yeelay dadkii diinta ka baxay diinta ka ridoobay siduu ka yeelay in in- in cumar bin khadaab siduu diinta islaamka dadka ugu dhaqi jiray ama ay ay- ay ahaayeen marka waxaa weeye in in in inay maanta in in soomaaliya dhibka ku jira halkii si looga saari lahaa laga taliya ama ay ka shaqeeyaan bay hadday run ahaantii niman yihiin niman wadaada oo sheegaya waayo nin wadaada maalin dhexaas wuxuu lahaa in dadka islaamka ah ee adduunka jooga salaadii bay ka tageen buu yiri salaadii ilaahay intay ka tageen waa in dadka islaamka ah salaadii ka tego uusan abuubakarna uusan u nooleen oo mar dambe usoo noqonaynin marka waxaa weeye wax- dhibaatooyin badan baa jira inay ka hadlaan maahan yani inay yidhahdaan maahan soomaaliyaan diin ku maamulana iyagoo dana gaara ka wata marka soomaalidu waa inay baraarugtaa ay ogaadaan nimankan inaysan diin shaqo aysan ku lahayn nimankan inaysan dhegeysanaynin in- dadka diinta asalka u ah ee culummada marka nin culimmadiisii dhege culimmadii dhegeysan la waxaa weeye muxuu inoo soo wadaa waxaan kaloo taa ku dari lahaa dhibaato kale ayaa jirta in waqtigeeda ka qaatay oo niman la yidhahdo ahlu sunna waljamaaca iyagana oo burcad kaloo iyagana soo baxay ah waa nimankii suufiyada waxa weeye etoobiya u tageen etoobiyay hub ka soo qaateen etoobiya hadda la soo xidheen hadda waa caqabad kale oo dowladnimo soomaaliya ka hor imanaysa marka nimanka iyagaana waa inaan iyagana la dagaalanaa oo iyagana gobolada dhexe weliba galguduud iyo dhulsamareega dhulkaasay joogaan waa in iyagana layska qabtaa waayo nimankan haddii ay al-shabaab al-shabaab oo kale noqonayaan oo caqabad soomaalinimadii iyo dowladdii soomaalinimo ka hor imanaysa waa iyagana nimankan waa layska qabtaa oo run ahaantii maaragtay dadka soomaaliya ay baraarugaan ay kacaan ay jiif ka kacaan aad baynu u jiifnaayay
faysal adiga markaa een, sheekadan cusub oo xuseen inoo boga cusub uu bilaabay qolyahan ash- een, muxuu- ahlusunna waa jamaaca iyo xisbullah iyagana bal arrimahooda bal sidee kuula muuqdaan iyaguna ma dib kusoo biirtay arrimaha soomaaliya mise waa waxay u egtahay inay kuwa keenaya een, nabad iyo barwaaqo iyo dagaalka inuu yaraado kuwa horseeda miyaa sida xuseen uu sheegay baab iyo ahlusunna waljamaaca iyo kuwii markaas ku dartid iyo kuwii hore u jiray iyo dowladda lafahaanteeda galabyo ka tirsan iyo kuwo kale oo la yidhahdo meel kale lagu soo tababaraa markaad fiirisid een, xaaladda guud ee soomaaliya sawirka guud ee ku muuqanaya wuxuu yahay een, qarnigii dunyada qarniyadii middle ages loo yaqaanay ama dadka qaarna ay ku sheegaanba een, dark ageska ama casriyadii mugdiga lagu jira oo kale soomaaliya ay ku jirto oo yurub oo kale xilligaas waxaa la yidhahdaa fief domis oo warlords ay kala xukumaan yaroo ee, qaab dagaal ama kuwayaal xagga dagaalka ayaa iska kala oo marka qarniyadii hore ee qarnigii toddobaad sideedaad sagaalaad ee, qarniyada noocaas oo kale ayaad muddo soomaaliya inay kuyada inay marka taas waxaan usoo qaadanayaa iyadan aad sheegtay oo dhan kulligood kolay inaysan ku jirin dhaciyaya ama ku dadaalaya in dowladnimo iyo qimo soomaaliyeed la helo waxay qayb ka mid tahay marka waxaan dhihi karaa masalan hadda ururadan soo qaadatay oo kale een, xisbiga kulligood diin ku xirmay ahlusuna waljamaaca waa iyagu wax- ma qababa xataa inay weli si casri nidaam xataa u casriyaysan yihiin ma hubo taas weli baaritaan baa ku socda laakiin ururadan kale hadda iyagu aadka u dagaalamay markaynu fiirino waxaa aad looga nixi karo waxay tahay meel way qabsan karaan dadka qaarkii waxay ku doodaan inay nabad soo celin karaan anigu fiirintaas oo kasoo horjeeda ma qabo waayo nabadda waxaa ogteyn kara dowladnimo dowlad la-aan nabad ma jiri karto meel intaad tuulo qabsatid ama gobol aad qabsatid si aad haysatid bil oo halka urur kale kuusoo fordhiyo mid siyaasi ama mid kale oo mid meesha uu kaa qabsado haddii xataa urur kale uusan kuusoo duulin keliga aad qabsatid ururada qaar sida shabaab oo kale islaam oo kale weli ma hayno barnaamij siyaasiya political platform ay u qoran oo ay dadka ay u sheegeen saasaan ku xukumaynaa meel ay ka sheegeen ma jirto afka dadku way ka yidhahdaan waxaasaan wax ku xukumaynaa islaamnimada hala isku xukum emotional ama caadifada waa loo yidhahdaa laakiin markaad dab ugu kula gashid oo aad wareysatid kuwa iyaga ka midkaa ururadii iyaga dhalay ee markii aan wareystay muddo sii horreysay aan weydiinay idinku waxaad tihiin urur siyaasi ah mise urur diineed way caddayn kari waayeen marka waxaan dhihi karaa hadday meel qabsadaan ururadani anaxdin tale tale waxay tahay een, ma u hana qaadi karaan oo ma noqon karaan nidaam siyaasi iyo dowliya ma abuuri karaan oo caalamka la macaamila dowladaha casriga ee caalamka la macaamila saas uma kori karaan taas u naxdin la weeye laakiin haddaad meel qabsatid oo aad tirahdid een, jaadka lama gari karo een, dilaya nin baan macnaha iyagoo baaritaan la samayn waxbaan goynaya gacmaan goynaya xaggaan ka dhacaya waa jeelaya waxaan filaya inay tahay een, very scary situation een, xaalad aad u naxdin layahay taan u malaynaya arrintaas waxaa u moodaa in soomaalida ay aada u aaminsanayeen inay tahay diinta xalkii ugu dambeeyey ee soomaaliya ee kaga bixi karta dhibaatooyinka haysata marka ee, laakiin qolyaha al-shabaab inay waxaaba baabiiyeen hadda xataa soomaalida diintii kasoo horjeedaan marka ee, maxaa xaladda xal noqon karna haddaanu eegna warlordinki waa kusoo burburnay dictatorshipkii soomaalida waa kusoo burbureen hadday noqoto kii diintana hadda waad ujeedaa waxa dadweynaha ay kala kulmayaan marka ee, sidee xal noqon kara soomaalida maanta sidee bay ee, nabad iyo dowladnimadeeda kusoo ceshan kartaa nidaamkee baa isdhihi kartaa waa nidaam ay isticmaali karaan oo ay nabadooda iyo dowladnimadooda iyo qarannimadooda kusoo ceshan karaan hataa xuseen adiga kugu hormaro cabdillahi waa mahadsan tahay in run ahaantii waa xaqiiqo dhab oo jirta in soomaaliya eh, siduu u noqday eh, dowladnimo dhidibada loogu aasibay in laisku dayay dhowr da oo adduunka jiray sida dimuqraadiyada iyada badana waad aragto soomaaliya dhibkiina gaadhay sagaalkii sano waxaa weeye ilaa haddeer waxay nagu socda waa dhibkii ay noo geysteen odayada qabiilkeena bareen iyo waxayna badeen waxayna waxayna bareen baa ka daran waxayna eh, naga tegay laakiin kacaankii markuu dalka qabsaday toddoba sano si fiican u shaqeeyay haddana waa kii haddana bariiqday dalkii burbur oo an u horseeday askartii dalka loo soo tababaray waa kuwii dalka gubay ee iyagii daafici lahaa dalka dalkii baabi'iyey iyagu weliba ka bilaabay maaragtay casalwaada soomaaliya oo aynu ognahay dagaalkii seven seven ee bilada geesinimada bilada dahabkaa la siiyey hargeysa ee ahaa dad aada u dagaalamay una difaacay soomaaliya dagaalkii seven seven haddaan usoo noqda su-aasha aad weydiisay shuuciyadda waanagii toddoba bilood baynu hayn kari weynaysa waanagii kuyubeeda ka cararnay inaysan shaqaynayn ogaanay arrintan waa arrin laga dambeeyo runaantii la doonaya dadka in diintooda lagaga siibo inaan u fiirsanaa arrinta waynu ognahay xalka keliya ee dadka islaamka xal u ah waa in ay diintooda sida ahayd ugu dhaqmaan markaa si aysan sidii ay ahayd dadku diintooda ugu dhaqmin diintiibaa shaki laga geliyey waana loo sameeyey nimankan al-shabaab cadowga ay noo soo sameeyey si aynu diinteena uga cararno marka waa inaanu taa ka digtoonaana xalka keliya ee soomaaliya waa diinta su-aashu waxa weeye haddaba diintiyaa sidee wax yeelnaa marka hore waxaa weeye sheekh shariif iyo raggiisa ma waxaynu ka filanaa inay dowladnimo cadaaladi ku dhisan tahay ay noo keenaan waa may ugama fadhino laakiin maanta waxay ku fadhiyaan kursigii madaxweynenimada soomaaliya inagoo u naxana soomaaliya iyo xaaladeeda iyo meeshay ku sugan tahay waa inaynu taageernaa aynu dabagalnaa dowladdaas oo aynu isku daynaa inaynu saxno wixii ka dhiman oo dhan aynu ka saxno iyagoyadu waxyaabo badan bay noo ogol yihiin aysan diidanayn oo ay soomaalida ogol yihiin marka waa in iyaga aynu jijiidanaa nimankan al-shabaab la yiraahdo waa nimanna loo sameeyey si aynu diinteena uga cararno oo aynu dhaqankeena uga cararno marka waa inaan iska jirnaa arrinta iyadaa dadka soomaalida waa inay aada iyo aada uga taxadaraan aada iyo aada uga digtoonaadaan nimankan inay yihiin niman ina loo soo sameeyey si diinteena naloogu diro sidaana nalooguma dirayo diintan ilaahay baa soo dejiya ilaahay baana difaacanaya in soomaaliyana waxaa weeye dhibka haysta iyadaa isku keensatay insha allahna waxaan rajeynaynaa in maaragtay dhibkaas dadku markay dareemaan ay fahmaan waxaa weeye qoom ilaahay ma bedelayo ilaa ilaa ay iska bedelaan xaaladda ay ku sugan yihiin marka soomaali haddaan nahay waa inaynu xaaladda aynu ku suganna iska bedelnaa number ko waa inaan ka bilownaa dadkeena qurbaha jooga oo caseerka aynu meelahan isaga caban iska daynaa oo aynu nafteena u hornaa dalkeena ku noqonnaa oo aynu dad dadkii dalka barxnaa dadka wax barnaa dadka wax u sheegnaa dadka soomaaliyana waxaa weeye joogana waxaan ilaahay uga baryanaa in ilaahay naaga tuso nabadda tuso runaantiina al-shabaab tuso iyo iyo nimankan xisbul islaam iyo iyo nimankan waa xukun doon xisbul islaam iyagu iyagu hawshooda masii masii buurna waa xukun raadis nimanka ahlu sunna waljamaaca waxaa weeye waa anada caqabad kaloo soomaaliya la rabo in lagu soo kordhiyo waxaan u sheeganaa culammada soomaaliyeed ee suufiyada in ay ka waantoobaan in ay maaragtay qoriga qaataan inkastoo iyaga laftigooda hadda qoriga lagu qasboo dee nimanka al-shabaab la dhaeeyo qorigu qasbeen marka ugu dambays waxa weeye xalka wuxuu inoogu jiraa diinteena inoogu jiraa maahana in marka inaynu inaynu maaragtay sida deeraada iska yaacno waa inaynu dhidibada isku adkeennaa oo aynu ogaanaa meeshayna looga yimid runaantiina aad iyo aad ayaan kaaga maxad celinaya maarata fursadda fursadda aana siisay inaan dadka kula hadalno aan u sheegno maaragtay dad islaamka ah in dhibku maaragtay biyo godkooda ugu soo galeen ee inay ka kacaan loo baahan yahay faysal haddaan su-aal taalamida adiga kuu wareejiyo adiga sidee kula muuqataa xalka sidee looga bixi karaa dhibaatooyinka wallaahi waxaa iila muuqataa bores dadku inay la yimaadaan daacadnimo ay yihiin urur dil sameeyaan haddii ay yihiin urur dhalinyaro haddii ay yimid haween dhammaan qaybaha bulshada cel in ay isbedel marka hore inay daacadnimo la yimaadaan marka labaad inay leeyihiin damac siyaasi oo wax ku bedeli karaan cidda rabta inay wax xukunto haddii aan si practicala uga sheekayno sida ay wax u dhici karaan oo ururadan islaamka sheeganaya kuwa kale ee iyaga laftinaya inay wax ka qaban karaan arrimaha soomaaliya haddaan dib u noqono taariikhdii islaamka bal horta laakiin su-aasha anu waxaan qaba meesha ku jirta ay tahay horta islaamka la isku xukumaya yaa wax ku xukumaya u diyaara inuu islaamnimadii saxda ahayd nebiga alai sala slam ka tegiyy ku xukumaya xaggeese laga bilaabaya taariikhda intaynu ognahay ummadihii islaamka ee soo maray kama aysan bilaabin jirin meel yar oo soomaaliya oo kale ah caalamka islaamka marka la sawirkeeda aad wal nature fiirsid waad arkaysaa soomaaliya inay meel yar tahay aan siyaasad ahaan iyo bulsho ahaanba wacyiga hadda ay ku jirto aan realistic noqono oo waaqi markaa ay ka bilaaban jirtay meelaha waaweyn sida ama xarumaha waaweyn ayay ka bilaaban jirtay markii la qabanay islaamku uu qabsanayay ulaa china oo gayn oo kale meelaha ka bilaabatay ma ahayn meel yaroo qaal ahaan iyo siyaasad ahaan iyo bulshan waktigaas liidata ma ahayn anigu ma qabo khilaafa islaamiya haddii lasoo celinayo oo halkaas hadda dooda laga aado hadda soomaaliya ay ka bilaaban karto oo koox yar oo soomaaliya joogta dee khilaafa islaamiya bilowdo soomaaliya o dhan qabsato kenya ku darto etoobiya xaggaa u socoto laakiin waxay ka bilaaban kartaa wadamada waaweyn ee adduunka caalamka dhaqaale ahaan eh, caalamka islaamka dhaqaale ahaan iyo siyaasad ahaan iyo hogaamiyaha inay kasoo bilaabato kabacdina tartiib tartiib hoos saasoo kale ugu soo noqoto saasay nidaamka berigii hore islaamka u ahaan jireen xalka soomaaliya muxuu ku jira haddaad tirahdi soomaaliya ee waxa- in gunta laga soo bilaabo kabacdina kor loo socdo dadka heer degmo heer tuulo aan idhaahdo heer degmo heer gobol dadku inay dadku kalsoon yihiin ay soo doortaan tuuladu ay maamul soo samaysato degmadu ay samaysato gobolku uu soo samaysmo kabacdi gobollada is ay isugu yimaadaan Een, marka dadku waxay dareemayaan sense of ownership waxay leeyihiin bay dareemayaan laakiin haddii dusha lagaga keeno mar walba xaaladdii gudaha ka jirtana ay qasan tahay waxaa falgelaya laba arrimood aan macquul ahayn gudihii oo dad radical mintida ay ka ta- ka taagan yihiin iyo wax dadka qaarkii ay khatar u arkaan oo dibadda lagaga keenay marka waxaan u arkaa in dadku marka hore gunta arrinta ay kasoo bilaabaan kabacdina ay isugu laga keeno isugu wada yimaadaan taariikh yar oo macaan baa jirta xilliga nabiga caleyhi salaatu wasalaam ka hor nabigu markii uu yaraa waxaa dhacday carabtii deganeed maka aada isugu dagaaleen ama ay isugu qabsadeen dhagax ay dhigi kabcada ay dhigayeen booskooda kusoo celinaya kadib markii daad qaaday marka carabtii jaahiliya hada xilligaasi waxay maalin kamid a arkeen nabigii oo soo socda oo dhan- waxay yidhahdeen maxamed amiin baa soo socda isaga talaa in weydiino nabiga caleyhi salatu wasalaam taladii uu ku taliyey waxay ahayd qabaa'ilkii o dhan buu isugu yaray baadiyaha ahaa marka dhagaxan qaaduu yidhi go uu yidhi intuu u dhiibay go-a qolo qabiil kasta dhinaca ka qabto dhinac bay ka wada qabteen wixii saara way saareen qabiil kasta go-i ha qabsado waa la wada qabtay kor baa loo wada qaaday taariikhdu ay sheegayso Een, marka taas waxay ku tusinaysaa dadkii waxay u arkeen waxay leeyihiin qabiil kasta waxay isu arkay inuu isagu gacan ka geystay oo contribution ku sameeyey kabcada in la dhiso creditkiina iyo sharaftii iyo awoodii kabcada lagu xoojinay waa la wada sheegtay marka dadku waa muhiim inay u arkaan waxaan ay leeyihiin oo dusha laga keenay oo dhinaca la eegayo ana waxaa muhiim ah in bal la daraaseeyo laafasay ku imaan kartaa in cilmiga islaamka dhab loo daraaseeyo siyaasadda caalamka dhab loo daraaseeyo waxaan kaloo intaan ku dari lahaa haddii aad keligaa meel qabsatid adigoo koox islaam mintida sheeganaya oo dadkii oo dhan ridaha kasoo xirtid oo cunaha ku dhigtid ilaahay wax kala soconaya ma jiraan caalamku taas realistic maaha kuma aqoonsayo dhaqaal ahaan waa baaba'aysaa wax bashir baad noqonaysa dadkaagina dhibaato horseedaysaa waxaa muhiim ah dadku in ay la yimaadaan dad soomaaliya matali kara diinahaan dadku iyagu ay heshiiyaan eedda aan reer galbeed baan kala dilaya iyo dhibaatada aan dhinacyo kale lagula kufin laakiin dadku ay iyagu noqdaan kuwa diyaar u ah nabad iyo daacadnimo iyo qarannimadii soomaaliya ay soo ceshay in soomaalida ka timaado way marka hore intayna dad kale eedan
waa hagaag
ورياضي ولا waa
لهايبي hagaag intaasi waxaa inoogu soo gabagaboobay doodii aan halkan maanta ku qabanay oo ay nagala qayb galeen faysal ciise iyo xuseen fiin oo maanta stuudiyaha nagu soo booqday waxaan dhammaan ugu bishaaraynaynaa dadweynaha reer boosan inay ka qayb qaataan wixii aqoon kororsi ah sida wacyigelinta dhinaca dhaqanka dhinaca caafimaadka waxbarashada dhinaca fikradaha isweydaarsiga ku wajahan sidii dhibaatada wadanka looga saari lahaa wadankeeni hooyo ee soomaaliya haddaba dadweynaha waxaan ku baraarujinaynaa cid alaali ciddii doonaysay inay halkan barnaamijyo ummadaha aanu ah, soomaaliga ku hadlay degan reer boosan iyo kuwa shabakadaha internetka naga dhegaysta doonaysay inay la qaybsato inaad nagala soo xiriirtaan idaacadda xilliga hawada ku jirno iyo xilligaan hawada ku jirin haddaba dadweynaha waxaan ogeysiinaynaa inaan isbuucyada soo socda aan ugu talagalnay inaanu halkan ka maqashino barnaamijyo aan isleenahay waa kuwa xiiso gelinayo inta aan barnaamijkan barnaamij lamida aan dib isugu maqli doono waxaa mahad weyn u soo celinayaa faysal iyo xuseen oo maanta barnaamijka igala qayb qaadanayay intaan barnaamijkan barnaamij lamida anigoo cabdilaahi shiina waxaa idin leenahay sidaas iyo ismaqal dambe oo xiisa leh faysal iyo adigan eh, xuseen dadweynaha maxaa ku leedahay maadaama aan hawadaan ka baxeen waa inoo yahay isbuuca dambe haddii alla idmo.
Aan dadweynaha waxaan ku leenahay waa inoo iyo wiilka dambe waxaana halkan kusoo tegi doonaa barnaamijyo fara badan oo xiise leh oo ay ka mid tahay suugaan madadaalo iyo maweero isma dhaafno sidoo kale in- insha allah waxaan isku dayaynaa in idaacadda waxyaabaheeda muhiimka ah aan ku daawacno ama aan ku dhijino websiteka ceegaag radio.com haddii aad leedahay insha allah Marka, haddaba ha ka dayda lahaanina inaad ka dhegaysataan radio ceegaag com wixii ciddii uu dhaafay barnaamijka maanta ee nasiibka u heleen inay hawada si toosa nooga dhegaystaan waxaa barnaamijka ka daalacan doontaan ceegaag radio haddaba ha ka dayma lahaanina inaad halkaas ka dhegaysataan barnaamijkan barnaamij lamid a iskula isku- iskula kulmi doona anigoo cabdilaahi shiila barnaamijka maanta idiin deedehinaya iyo xuseen fiin iyo faysal oo maanta barnaamijkayga la qayb qaatay waxaa idin leeyahay intaan dib isu maqli doono sidaas iyo ismaqal dambe oo xiiso leh ఆడై వదన్